kana waddanka australia ugu yaraan shan ruux ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay mid ka mida waddooyinka magaalada melbourne gobolka victoria ee waddankaasi australia dadkaasi geeriyooday waxaa ka mid a dhallinyaro soomaaliya sida uu warbixintan ku faahfaahinayo waryaheenna ibraahim cumar baafo
shilkan ayaa dhacay abbaaro toddobadii iyo soddon daqiiqo habeennimadii xalay xilliga magaalada tan melbourne waxna uu ka dhacay xaafadaha galbeed ee magaalada kana mid ah xaafadaha soomaalidu ay ku badan yihiin booliisku waxa ay sheegeen in laba wiil isla goobta ay ku dhinteen halka laba kalena ay ku ruux baxeen kolkii la soo gaarsiiyey cisbitalka weyn ee melbourne iyadoo labada wiil kalena xaaladooda lagula tacaalayo cisbitalkaasi tirada guud ee gaariga saarneed ayaa waxaa lagu sheegay inay ahaayeen lix wiil oo da-doodu ay ka yar tahay toddobiyo toban sano xiriir ay v o edu la samaysay qaar ka mid ah waalidiinta la rumaysan yahay in caruurahooda ay ku jiraan shilkaasi ayaa waxaa hooyo ka mid a ii xaqiijisay in wiilkeeda oo toddobiyo toban jir ah saaka aroornimadii hore uu galay qaliin dhanka madaxa iyo qaybaha dambe ee jirkiisa oo dhaawac soo gaaray halka hooyo kalena ay ii sheegtay inaysan weli xaqiijin karin geerida wiilkeeda maadaama aan la tusin muuqaalkiisa amba booliisku uusan la wadaagin macluumaadkiisa si wax badan aan u ogaado waxaan la hadlay nadiifo maxamed oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda oona degan xaafadahaasi nadiifa shilkii xalay dhacay ee dabcan hooyo soomaaliyeed baa tahay oo aadna ugu dadaala dhallinyarada sidee wax u dhaceen ilaa hadda maxaynu ka ognahay inta dhimatay iyo inta dhaawaca walaahi runtii shilkan intu wuxuu dhacay xalay toole abaarihii maray ahayd seven t d b m markaasoo roob aada u fara badanna uu da-ahayay meesha shilka uu ka dhacayna meel laba isguis ah ay ahayd nalkan uu ku yaraayo eridaasna dhismo ay ka socdeen dadkuna uu aada ugu yaraayo socodka baabuurta iyo dadku ay ku yaraayeen halkaasuu accident ka dhacay baad buu ahaa aada iyo aadna wuu u xumaa waxaa hadda keliya intaan war ka hayno noo sheegeen booliiska inaa afar caruura ay dhimatay muxuu ahaa halna uu roon yahay midka kalena weli ayna xaqiijinin inuu serious yahay iyo in kale marka caruurta dhimatay marka afarta ay sheegeen maxaan soomaali ah oo la la-yahay ilaa haddaana la ogeyn inay ka mid yihiin dadka dhintay in kale labo laba wiilba hadda la la-yahay soomaali ah oo la garanaynin inay ku jiraan dad ilmaha dhintay iyo in kale guudahaantirada guud waxay ahaayeen lix caruura saddex sudanisi iyo saddex soomaaliya hal wiilo soomaaliya wuu fiican yahay oo haddaba wuxuu ku jiraa operation xaaladiisa waa sustainable hadda way degan tahay sanadihii u dambeeyey magaalada melbourne dhalinyaro da-doodu ka yar tahay labaatan ayaa shilal ugu dhinta waddooyinka magaalada tan melbourne ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka austraaliya